إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xaaladda deegaanka abooray ee gobolka hiiraan ayaa deggan iyadoo ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalk ayaa tilmaamay khasaaraha culus ee ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalada ka dhacay deegaanka aboorey xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa fashilka dagaalka ay kaga jiraan shabeellada dhexe ku eedeeyey hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle cali guudlaawe waxaa weli ka socda magaalada muqdisho ololaha la dagaalanka shacaa'irta islaamka ee ay wadaan ciidamada dowladda federaalka mas-uul horay xilal uga soo qabtay dowladdii kacaanka ayaa ku geeriyooday dalka dibaddiisa maktabka sakawaadka degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo xidhay qaar ka mid ah howlwadeennada maktabka warka dibaddani waxa aad ku dhegaysan doontaan tiro dad ah ayaa ku nafwaayay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha maraykanka intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa inshaa allah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته waa maalinimo jimco ah oo taariikhda ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan kow iyo tobanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan xaaladda deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan ayaa deggan iyadoona ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaas iyo war kale oo la xiriira mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalka oo tilmaamay khasaaraha culus ee ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalada ka dhacay deegaanka aboorey waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali
mid ka mid ah odayaasha dowladda federaalk oo ku sugan gobolka hiiraan ayaa ka hadlay khasaaraha culus ee ciidamada dowladda federaalk ku gaaray deegaanka aboorey ee gobolkaas ninkan oo ku sugan gobolka hiiraan kana mid ah odayaasha taageersan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weli ku sugan yihiin deegaanka aboorey askarta dowladda federaalkana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca lagu gaarsiiyey dagaaladii cuslaa ee ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay wuxuu niyad jab weyn ka muujiyey dagaalada socda waa jiraan ma rabo de ma rabo de been sheegta maahi lama bixin laakiin kuma dhahayo waa la tirtiray oo waa la soofiyey ma dhahayo khasaare waa jiraa dhaawac waa jiraa dhimasho waa jirtaa mar haddii dagaal la galo labadaasna waa inay imaanayaan cid kasta waa og tahay nin goliifku ka soo taagan yahay cawana socdo oo caagadihiisa saarsan tirsi in la tiriyaa ma aha wax fudud haddaan lagu dambaabayn tirsi koodaa lama sheegi kara ma garan waxa u suurto geliyey meelo kale dagaallo kabaay ka socdeen ayaa bar-aaday la iska jiri mahayn dhanka kale waxaa deegaanka aboorey maalintii afaraad si buuxda u maamulaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ay muujinayaan ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan bartamaha deegaanka iyagoo kor u sida raayada towxiidka
xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa fashilka dagaalka ay kaga jiraan shabeellada dhexe ku eedeeyey hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle cali guudlaawe faahfaahin qodobkan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya cabdalla mukhtaar waxaa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ee ka walacsan weerarada isdabajooga ah ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhacaya qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose xildhibaan cusmaan xaadoole oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay fashilka iyo guuldarrada qaraar ay ku wajahayaan dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya waxa uu mas-uuliyadda fashilkaas ku eedeeyey cali guudlaawe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle isagoo tibaaxay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen masaajid cali gaduud iyadoo xasan sheekh iyo cali guudlaawe ay joogaan degmada cadalle waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo dagaalka iyo xaaladda dalka ku jira iyo waxa qaldan gobolka shabeellada dhexe cali guduud afarta tuulo maxay dhulkaas oo shabaabkiyaa soo galay ilaa hadda waa joogaan la dhahaya inaan ka hadlo dhabarka ninka ka jibiyey ee baabi'iyey ee gobolkan horta hiiraan la degay hirshabeelle la degay waa cali guudlaab intay ka keeneen xooggaas ay ku qabsaayeen madaxweyne fadhi meeshaas madaxweyne qaranka oo fadhiya cadale madaxweyne isadkan la jiro weli la waxba la iskama weydiin waxaa la sheegay in inuu gobolka aniga shabeellada dhexa lagugu sina maadaama hiiraan macnaha lagugu sini waaya waa in shabeellada dhexa cali lagugu sinima maxaan rabaa markaa inaan la hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamed cali guudlaabe xambadkuu tiri maa adoo madax soo madaxtooyada hadda kugula sawaran osuga iyo ninka la yidhaaha qoorqooran arkayay in uu saddex nin kugu noqdo ceeb iyo waxbaan wax tarina kaga soo kordhaya xambadu kuu tiraa male la socodkiisa ilaa camaamadiisa waxa ahayn ma wata cali haddayna taas dhicin ay cali guudlaaba ay hoos tagaan waxaad arki doontaa meeshay hadda joogto malkasiixun isoo gobolkan joogo cadowgana uu caasimadda aad ugu soo dhawaaday maamulka hirshabeelle ayuu sheegay inuu ka soo haray oo keliya hal isbaarooy dadka ku dhacaan cali guudlaabena uusan waxba ka qaban iskuna soo ooday magaalada jowhar oo ay ku hareeraysan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona tilmaamay haddii aan ninkaas xilka laga qaadin ay xaaladdu kasii dari doonto cali guudlaab waxau noo haya lama arko waxba nooma qabto maamulkiisa isbaarada taalla ceelcaddaa ka soo hirta ceelcadda jagboontiga yaallo dhaqaalaha looga qaada baabuurta waddada maraysaa ka soo hirta iyadana waxaan ku talayaa in laga joojiyo meeshaas lacagta uu ku qaadayo ilaa qasandiisay ku dhacdaa gurigiisa u dhigtaa waa barkadaa wax warbu ku suubiyaa dhaqaalahaas u qaataa maanta mana la dagaali karin nin dagaalama kara ma jiro ciidamada qalabka sidaan dagaalama karin asagaana ii sheeg ku dhex jiro wuxuu leeyahay anaa hirshabeelle ka madaxa ayaa lay warsaa saa lagu warsaa cali madaa qofka warsee xaa lagu warsaa biyo isku ooda jawhiro ku dhex jira wuxuu ku falaana ma jirto biyahaasuu ku dhex jiriyaa biyahaas markaa wuxuu isleeyahay diyaarad inta lagu soo baxo dadka isa soo qora adiga marka ninkan tuunka dadka la gelaya isku diraya inta waxaa gobolka aniga halay dhaafa anaa ka dagaalamaya cali uma dagaalamaysa adiga ma ka dagaalamaysa waxa ahayd noo ku fashilanta raalli aha walaalkayga tikboontiga ceel caddaa yaallo mana sii aalayo waa in laga qaada meesha waa duntay hirshabeelle waa duntay af buuxaan ku leeya waa tagtay madaxweyne cali guudlaabo kaligiis waaye markuu madaxtooyada kula laafiyahayna waxba kuma soo kordhihayo hadalka xildhibaankan ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dib isku abaabushay ciidan badanna tababartay taas beddelkeedana uu burbur ku socdo nidaamka ciidan ee dowladda federaalka xaaladda xukuumadda xasan garguurte ayaa haatan maraysa inay dhexdooda isku eedeeyaan jabka iyo dhiigbaxa ku socda iyadoona uu midba midka kale ee dusha kaga tuurayo waxaa weli ka socda magaalada muqdisho ololaha la dagaalanka shacaa'irta islaamka ee ay wadaan ciidamada dowladda federaalka mubaarak cumar ayaa inoo faahfaahinaya mahad shiine waa mid ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa dhibaato u geystay ciidamada dowladda federaalka kaas oo sheegay inay ku haystaan shacaayirta islaamka mahad waxa uu sheegay in colaadin iyo tacadiyaad kala duwan uu kala kulmay dowladda federaalka sababo ku aadan sunnada oo ka muuqata waxa uu tilmaamay in marka uu waddooyinka marayo ay askartu dhibaatooyin u geystaan iyagoo ku haysta garka uu deystay waxaa kale uu tilmaamay in xilliyada qaar tacdiib kala duwan lagula kaco isagoo ka sheekeeyey qaar ka mid ah dhibaatooyinkii loo geystay wallaahi wax ka dhiimaya hadda taa anigu hadda hoomay soo saaran oo kusoo socdo oo waraysiga ma iga qaadin aa hoomaydii xoogaa jaam gashay wiiliino askari oo da-daadoo kala jiraan ayni xoogaa maanoo fudaysid waryaa iga aamusu yidhi shay calleeraab og tahe bal marka waa dhibaato garkan iyo sunnada dhibaatooyin badan kala kulmaa oo anna waa wasbiru maca saabiriin waa iska sabraa marka dhibaato badan kala kulmaa beentaa maa oo askartaa kala kulmaa oo qaar baa i eriyo qaar baa xataa mar baa exkato laga qabtay oo gaalgaal gacmaanta laga heray laga xiray bacmoo madax laga geliyey mid kaloo askarigaa soo bood iga fujiyey waxaa koontiista ah olor soco yidhi ummad muslimka leexo yidhi sunnada iyo garka ku muuqan kartaa yidhi si kastaba ahaatee tan iyo markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud waxaa sii xoogaysanayey dhibaatooyinka loo geysanayay dadka muslimiinta ee ka muuqata shacaayarta islaamka iyadoo waayadii u dambeeyey rag iyo dumar fara badan laga tuuriyey cimaamadaha iyo niqaabka sharciga mas-uul horey xilal uga soo qabtay dowladdii kacaanka ayaa ku geeriyooday dalka dibaddiisa tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo soo gudbinaya cali aadan sarreeyo guuto axmed sulaymaan cabdalle defle oo ka tirsanaa saraakiishii ugu sarreysay nidaamkii kaligistalaska ahaa ee maxamed siyaad barre ayaa ku dhintay magaalada baraaseles ee dalka beljimka defle wuxuu muddo dheer ka mid ahaa gacanyareyaashii ugu dhowaa taliskii militariga isagoo soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa hay-addii sirdoonka n s s oo caan ku ahayd xadgudubyada caburinta iyo la dagaalanka culimada soomaaliyeed intii uu hayay xilalkaas wuxuu door weyn ku lahaa qorshayaal lagu beegsaday culimada ducaadda iyo mujtamaca muslimka ah iyadoo la rumaysan yahay inuu ka dambeeyey xarag iyo jirdil iyo xukunno dil ah oo lagu fuliyey dad aan waxba galabsanin geeridiisa ayaa timid xilli weli shacabka soomaaliyeed ay xasuusan yihiin xasuuqii cadaadiskii iyo gabodfalkii uu geystay taliskii uu ka tirsanaa dowladda hadda jirta ayaana garowsho dhab ah ka bixinin xadgudubyadaasi maktabka sakawaadka degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo xiray qaar ka mid ah howlwadeennada maktabka maxamed muudey abuumuslim ayaa inoo faahfaahinaya dowro diini ah ayaa magaalada saakow oo ka mid ah degmooyinka gobolka jubbada dhexe waxaa loogu soo gabagabeeyey xubno ka tirsan maktabka sakawaadka ee degmada dowlada ayaa socotay muddo laba maalin ah waxaana ragga ka faa'iidaystay ay ku qaateen duruus kala duwan gebagabada dowladana waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka sakawaadka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe malaaq biye oo ah naqiibka guud ee odayaasha dhaqanka jubbada dhexe ahna malaaqa beesha macalin weyne ayaa ka hadlay munaasabadda xiritaanka dowladda isaga oo dardaaran muhiim ah u jeediyey ragga dowladda qaatay ee ka tirsan maktabka sakawaadka waxaan haddana u mahadinaynaa dadka maktabka ee dowladda qaatay laftooda ee u samray waqtiga xilli iyadoo xilli roob ay tahay dhiiqe ay tahay lagu jiro iyana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr wajazaa ilaah idin barkeeyo camalkiina ikhlaas allah ka dhigo taas daamadu ka baxo waxaan leeyahay dardaaran zakada waa rugni ka mid ah tiirarka islaamka maanta ummaddu maanta bulshada aad wax ka qaadaysaan waxaa rabaa marka hore inaad u nasteexaysaan ugu dambeyntii dhammaadka xafladda kadib waxaan mikrofonka la dhex qaaday raggii dowladda loo soo xiray kuwaas oo aan weydiiyey waxa ay ku qaateen dowladda labada maalin u socotay maktaba sakaabaad dowro dowradaasoo niin socotay lama maalmood dowrada magaasha ee abuubakar sadiiq shicaarsheenee liyatafaqahu fidiin mayba ku faa'idnay dowrada aljihaadu fadluljihaadaan ku faa'idnay may kale ku faa'idnay assamcu wadaaca may kale ku faa'idnay alikhlaas may kale ku faa'idnay ikhwatuliimaan may kale ku faa'idnay aljuqhraafiya ka qaadani may kale ka qaadanay alamaana walcifa ka qaadani may kale ka qaadanay alqabaliya iyo ka qaadani alxamdulilah dowrada walbadaan ka faa'idnay dowro oo socotay lama maalmood iyo lix ninka gabagabaayey degmada saakow marka dowladaas awna ka faa'idnay sama wadaaca alqabaliya iyo fadl jihaad maktabka sakawaadka wuxuu ka mid yahay makaatiibta hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana shaqadiisu tahay inuu dadka wax haysta ka qaado maalka sakada kadibna gaarsiiyo dadka mutaystay ee uu allah ku sheegay qur-aanka kariimka ugu dambayntiina tiro dad ah ayaa ku nafwaeyay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha maraykanka wararka inaga soo gaaraya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in dalkaasi uu ka dhacay shil diyaaradeed oo galaaftay nolosha dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi diyaaradda shilka gashay oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ee helikobtarka ayaa waxa ay ku burburtay webiga hudson ee marabariga gobolka new york ee dalka maraykanka waxaana saarnaa lix ruux oo keliya kuwaas oo kale ahaa saddex qof oo dad waaweyn ahaa iyo saddex carruur ah lamana soo sheegin qaar ka mid a rakaabka diyaaraddaasi saarnaa oo ka badbaaday sida uu ka dhawaajiyey duqa magaalada new york dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay